qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee gobaad oo maraysa meel xasaasi ah weliba fariimo adag ayaa la isdhaafsanaya annagaa ku guursanne soo carar gobaadey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dub u soo gucleeyo gurigii hargeysiyo geygii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba geeskahaaneed waaw si gobaad loo kala dhacsado caashay ayaa asxaabta reer bakistaan waxay leeyihiin ninkii yaxye gabadh ayaa la siiyee niyadaada ka jar tolow ma runba waan gabagabeeyey ma ogtahay gobaad ay galab aan fogeyn baan facebooka galayoo yaxye gabadh abtigi dhalay baa ficil looga guurso galbis iyo gurmaan tumid ged maari buuna soo qoray gobaadii garmadaleed ha u gelin dadqalatada magafaha ka soo noqo duul baan diyaarsho gacmo furan ku sugayo sacab ku garaaciya baakistaan mar soo gaar dhinacii heesahana toddobaadkan waxaad maqli doontaan naftigiyo dareemahanalhaga gudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafilkoo diiran
waa tahay waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqashaan silsilada gobaad ismaaciil xuseen farjaro barnaamijkaasi soo diyaariya soona jeediyaya stuudiya la fadhi ismaaciilow silsiladan de markan seeftaa gasha lagala baxay waxay maraysaa marna taagta marna tabartaa iigu taamo ahaa ii turin waxaan islaa horta inaad adigu aada u dhegeystid maanta hay sababtoo ah hadal aad maalin hore igu tidhi wuu soo gaari miya ayaa jawaabahoodii muqdisho iyo meelo badanba laga soo diray hay maxaa la leeyahay waxaad maalin hore aada u taageeraysa odayaasha lacagta haysta odayaasha lacagta haysta si gaara lacagta ma taageero ismaaciil haddaada qalad iga fahmin waxaan taageerayay gobaad ninkii geeya ha guursada baan idhi waa hadalkood kaso oo ninkii tabar u haya waxaan siri jawaabaa lasoo diray si yara ogaad haddii dhalinyarada aanay tabar u hayn oo gobaad shuruudaheeda aanay buuxin karin Haye.
haddii ninka odaygaa uu buuxiye maxaa ku jabaan habli iyo iyo iyo dhallinyaradii way soo jawaabeen way way soo xanaaqeen miya way soo xanaaqeen waxay Haye.
idhaahdeen salla calee annaga laysuma kaayo dhoweyn karo odayaasha taasna ma qabato boos uma hayno waa tahay toddobaadkana fariimo badan ayaa la isdhaafsanayaa sidaan horeba idinkugu sheegnay waxayna la socodsiinaya ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiya la fadhiya ismaaciil baldaha nooga qaad
waa mar kale iyo silsiladeennii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo hadashay oo tidhi saxarahan dhex jooga hase ahaatee hal abuurrada reer yurub ay yidhaahdeen malaha gobaad baariis ayaan ku aragnay iyada oo dalxiisa laakiin gobaad ayaa warkeeda la dhowrayaa in ay saxaraha ka soo hadasho ama baariis laakiin inan da'yar oo lagu magacaabo rayaan bashiir xuubey oo ku nool magaalada muqdisho ayaa iyadu ka mid ah hablaha sida adag uga xanaaqay weedho ka soo yeedhay faarax maxamuud oo ku nool dalkan maraykanka oo u hadlayay odayaasha waxayna leedahay raggeennan isku haysta gobaad horta warkeeda oo sugan yahaya kan ka guuxay ukay gobolada gariig iyo baakistaan tagaygeed isha gacan libaax iyo gure ceelkan joogiya gaalkacayo agaheed ragga soo gabyaayow marka hore salaan guud marka xiga guniya baar gadigeed baxaajada haddaan soo gudbiyo oon gunta hoose aan galo kan ka guuxay ukay heykan lagu gardaadshay waa su-aal gu-weynee meelaha gariinkeed ku afgobaadsanaysaa ma adaa iskala gatay magaigaad dhaxlaysaa gabanku la mid ahooy intuu gaday naftiisii dhulkiisa geliye gayigaad ku dhalatee adduunyada ku guud yaale maxaa qalbiga kaagan oo kun shisheeye kuu waday haddii aan gadoomo geesta kale u weecdana baakistaanta gayigeedkan kasoo gabyaayo gabar meelaan ciisilen ku go'doonsan baad hooy gogol baan u fidiiyo guri baan u dhisayaa aad ku soo gabyaysaa ma hadal garaad iyo wax caqliga galaaya dhanka kalese gabankii xaajada gusheediiyo asal gogasha noo dhigay yaxyaa nuga golleeyee sida nin gabood falay garbaduub laguu xiray oo gabaad daraaddeed gega uu ka duuliyo garoon caasha kaa dhigay ah beer caashaquu galay gocashada u nugulaa laba is afgaratay guurku wada heshiisay wax soo dhex galo oo kala geeya badanaa inantaan gadoodee intay oday gaboobay guri ay la gelileed gubtahanyada daraadda gabahiirta doorbiday gaabkaaga baahan ee aad la gaarine kaba aamus aan garan weli gacaleygow kuugu soo gabaysa sida aan gorfeeyey cidla kuguma goysee nin waxgarada noqo oo murugada ka giijoo samnukuyaanu kaa gurin gabadhaa ka gaar inta aan argoonluhu gododaha barriga iyo gabraarka hilibkeed gobol gobol u feenanin magafaha adoonsanin uu godin idhi u dhiibinoo beeraha gur uu dhihin inantaa ka gaaroo hiil iyo u noqo garab adna saaxiib gabayey ama guusha doontiyo go-aankaaga meelee ama gurigad ku dhalatiyo geyigaa u soo noqo gadaa doonta yeelee ha ilaawin gabankaad qalbigiisa gadatoo gacanta aad ku qaadatay adna geesigii iyo casargaab kol ay tahay cirku soo godleeyo wixii biyo ku gaatiray golofeeyey galabtaas haruhuna gal ciiriyiin haaduna korgooshto geeduhu cagaarteen la lisaayo geeloo geerada tan ariga ay guxudda daaqdo leedhu gibildhacaysaad gobaad kulmi doontaan haddii guulo laga helo ila garo gobaaday waxaan soo gabyayaa waa hiila gabarnimo waan gartay aad bay u mahadsan tahay rayaan bashiir xubi oo ku nool magaalada muqdisho toddobaadkan hablaha ayaanba dab yar shidayna waxaa magaalada hargeysa fariin ka soo dirtay inan hal abuura oo lagu magacaabo leyla cali faarax waxayna leedahay arrimahan gobaadee aanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la ysu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga horta meeday gabadhii yase gurigu dugsooniyo kuo geyi nabaditaal yaa gaaridii dumar u gabooday meel wacan yase baadi gooboo gelin qudha daraaddeed guntiyaa u giigsaday aaway gaadhcadaagii giniyada ka dhiibee barakicii gabantaa wiilkay guyaal badan kalgacayl la godashay guud ahaan faceedana uga gooni noqotee gayaan uga irdhowdow meeday gacaladaadii isawtaa geli cidlaah iyo geriyaad u hooyatee saxarii gubanayiyo ku godoonsan meelbaas gaajadiiyo oonkuna ku gowracay habaas weyn gurmadiyaa u tegay weli haddaan gaacda maansada gees kale ka eegoon soo gudbiyo wixii jira anigoon cid gaasirin runta lagama guuree gama ii wax iga raray oo aan la gamashiiyey ayuunbaa isoo galay annagaa ku guursanne soo carar gobaadey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dub u soo gucleeyo gurigii hargeysiyo geyigii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba gees kahaaneed cajabay balgooxow googaadayaa furay oo cigal la garab dhigay yaa geesigii dhalay intuu kabaha soo guray masjidyada la galayuu ka yabooshay goor hore gaarba uma taqaanide gacan haadis waa maxay inta dibadgelowdiyo qurbajoogga gebigood ayaan leeyay guurtay geniyada la laabto goolaabtan joojiya goobaad nimaan dhulkeediyo gurigay ku ababtiyo gooniyaha hargeysiyo galjaniyo cabbaayiyo qurac dheer gunteediyo guudkii daloodhiyo geed goble ku hoynayn geel dhalay u maalayn ilaa gees ilaa gees dalxisyada u geynayn geyigeenna oo idil gaalaabaxaynoon gammaan faras u daaqayn geedaha hadhkoodana gogol wacan u fidinayn waan aqangadeedoo guri lama wadaagtee midhaa gunud in adeer wacdaraa ka dhacay goobta aad bay u mahadsan tahay leyla cali faarax oo ku sugan magaalada hargeysa waxaa mar saddexaad silsiladan gobaad ku soo noqday hal abuurka cabdirabbi bashiir guuled oo ku nool dalka bakistan isaga oo furfuraya qaar ka mid ah hal xidhaalayaashii hore la isugu weydiiyey barnaamijkan sidoo kalena rag badan jawaaba u diraya jiiftadan la wada galay gooyaha adduunyada nin kastaaba geeskii galka seebta kala baxay goofaadhigeedii gaawaha ka buuxsaday waxaa galay markaygee ansaargadoodkiiyo gableyda iyo shiribkiisa iliica ku gaafee io golaya helada halxiraalo guuna nin kastaaba gaarkii caynkii ku geeshay kol hadiiba geeyada gobaad guud hallaalay guusheeda lagu xiray maraqaan ka goyno guntinta ana furi sadkani cagooree gacalow laguu sheeg guya dayrma tabaysee liluumaha biyaha gaala oo gelimo jooga kaneecada gudaysaa guudkeed ka duushee goorteeda ilafan galku quusinayo garab iigu joogaad gundahay ku laashee guntinta anaa furay waa caashaq ruuxii kaa gala ku gaasiray godwal waa la kugu riday keligaana gocoshada uurkaaga gubayo geed dheer ku saaree maandhow midaa galo gada kale waxaan odhan anigoon gaf maasada gacalow kumaagayn ifiyo garbaa naqay gocoshada warkaa helay inaad geelka cayr tahay geysiley ka maran tahay gurin aad ka dhiibtay gini jeeb ku buurnayn waxaa maragta ii galay godobtaa tilmaantay gobaad ay ka carartay lagu sheegay gabiley haddaad gabadha guuriyo gurmad ugu imaan karin cololyow ha gelinin gacalow ka dheerow gese kale jaleecaya ninkii geyfanaaya gaalkacyo maasada gaar iiga maago goofaasta yiriyow gobaad waalidkeed baa u gowracay baraaroo duco soo galbinaye miyaad galabta iilkii u qadaa godkeedoo magafaah waxqalatii geri aad ku leedahay gablan tala adduunyooy midnaga cabso kayiyi tala aad golfaysay garabkaama raatiyeen gobaad diidda gaaliyo gunacaydha lagu helo waa guri canaasiirtaana waan ka gaabsaday waxaan gacala kugu odhan dhux gabyadii hore wakhtigaa gudbaayee guddoon iyo tix madaleed hawrar godkeedii gundhigeeda maasada haygalgabay ku dhaaday war gobaad miyay timid tareemaha ku goostaa dhul gariin ku yaaliyo yurub taagunteedii soo gaartay u k ereyadu guraacana hadalladu galuubna ma wiilkaa garaadkiiyo maskaxdiisu guurtoo gees maraya weeraha sawtii gobaad tidhi garcadaaga odaygii gunac ay nin qaataa cabdi weega garanuug ogayaankii kuma jiro calmashada gobaad baa nin kastaaba geeskii gamaankii u fuleeye ma jiraanin guuriyo gaaraa bidhoodkii gudco weli ku raasho gini uu ka dhiibiyo gaari ay ku socotay guri lagu nagaadiyo inuu geesigii dhaligeed usoo fadhiisto guur soo bandhigi kara gartay oo jawaabtay gebigiinu waa maya gobaadna way ogsoon tahay waa gunaanadkayga kol haddaad gobaaday geelma kugu dhalay iyo arrin golaha soo dhiga gacalay mar igu tiri inaad yaaro intaad yaare iga gelin aan ku gadbixin oo gundahaaga dhigaye gudkaaga may furi toban goor ka badan baa inta gabardaadaadaa gabaatiga la dhiibiyi sooriyo geedka taal oo guurtida mudnaanta leh galabta ku maydhaan baan goosha dhigaya geesigii ku dhalay baan guryooga dhisayaa boorama gunteediiyo goortii halkuu rabo hadduu geel wax kuleeyahay siriddaan ka godiyo geedkan ku soo xiri taariikhda waad geli waadna garan ninkan ahay waan gabagabeeyey ma ogtahay gobaadey galabaan fogeyn baan facebooka galay oo yaxya gabarh abtigi dhalay baa ficil loogu guursho galbis iyo gurbaan timid gotmari buuna soo qoray gobaadey garmadareed ha u gelin dadqalatada magafaha ka soo noqo giil baan diyaarsho gacmo furan ku sugayo kuu sacab garaaciye baakistaan mar soo gaar
weli waxaa soo socda maansooyinka aadka loogu dhaliilayo maanse uu hore u tiriyey faarax maxamuud oo odayaasha u heelinaysay hal abuurka da'da yar mukhtaar jaamac maxamed oo ku magac dheer libaax saalax oo magaalada hargeysa ku nool ayaa isaguna ka mid ahaa dadka sida fiinta uga qayliyay arrintaasi isaga oo leh dhallinyaradu odayaasha waxba uma oga sidoo kalena wuxuu jawaabo u dirayaa qaar ka mid ah hal abuurrada silsiladan gobaad ka qayb galay maansada gobaad iyo heellada gurmaysee faallada kalgacallada gudbinaysa waayaha ragna uu gariig iyo gantabaag dusheeda iyo dal maraykan geeyeen inkastaan gadaalimi hadda golaha soo galay gaagaabsan maayo gabi maayo doorkan ku lahaa guddoonkee mugga gacantogaaliyo halalaan ka geystee sheekada gunteediiyo gunaadkeeda hoosiyo googoosyadeedii markii aan garwaaqsaday yaxyo waa gartiiso ragi waa garaabaa ama waa gar qaataa geesta koonfureed iyo galgaduud dhankeed iyo godollada barwaaqada gurceel nin joogow gacalow ibraahim gacantaada midug iyo garabkaaga ii dhiib xaajada garkeedii halkii ay ku gobo tidhi adigaa guddoontee geeskeenna bari iyo gobollada dadkeenni iyo geygeenna idilkii haddaad tidhi gayaankii gabdhihii ku noolaa nimankii galbeed iyo dhul shisheeye gaadhay raadkooda gurayaan galab iyo habeenkii ay daba gocoleeyaan alelehe godkaagaas garta madal la niqi jiray oo halkuu garowshiyo kuma go-o ka odhan jiray war gobaad ha jooge gooraan fogeyn baa anigaba gufaaciyo dabeyl aan go-aniyo qabarigu gandoodsaday gudaheed hargeysaan waagii guduutaba gafureegayaayo waxaan ahaynu gubanoo gabadhuu jeclaa iyo genyadu faceedii kala baxay gayaankii garabkiisi waayo qurbajoog ka gaatee hayd kalow galiiliyayo gocoshada xanuun kale raggu waa gartoodii haddii aanad goobayn naga daagalgalashada bargaraadka haddii uu ku gow yidhi cidla lagama guuxee gabal dhiciya waa beri geeliya gamaan faras guunyaa la doonaa ugoobay gugaagiyo garmadoobayaashiiyo odagayada ganka ahi waa kuwa nagaasiray haddaan guunyo weyn iyo gabaatiga xigaalka iyo soo guro waxaan helo miyaan geedigiis iyo baasaboorka gaarkeed caqligood ku gunudeen helayaa waxii gala maansada sagaabtiyo godka ay u dhimatay iyo angalowda taabtoo soo gebagabeeyo xalka aan u guurayey golayaasha qaranka iyo baarlamaanka guunka iyo garwadeennadiiow intaan geesiyaal iyo xildoorkeeni gamashiin gabayo hadhaxantiiyo gaydhadu waxyeelayn oo ay godkiisiiyo gaasasii horreeyiyo cilmi ay la guurayn ama goonyihiisii shicibkii gadood iyo gulufyada aloosmiya banaanbaxa la gaarsiin waa inaad gilgilataan oo aad gorfaysaan xero lagu gufeeyiyo wixii lagu garniqilaa goobta wacdaraa ka dhacay aad buu u mahadsan yahay mukhtaar jaamac maxamed oo ku magac dheer libax saalax oo ku nool magaalada hargeysa haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan fariimahaaga noogu soo hagaaji ciwaanka la'anta afka soomaaliga ee somaali at v o a news dot com haddii ay ku dhaafeen barnaamijyadii hore ee silsiladda gobaad waxaad ka heli kartaa bogga la'anta afka soomaaliga ee v o a somaali dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegaystayaal intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
meeshan fariimo fara badanaa la isdhaafsanaya ismaaciilow laakiin weli waxaan filayaa oon sugayaa oon gambar gaaban weliba ugu fadhiyaa in sheekadani mar uun isoo gaarto haye haye oon anna jaanta inta la helo aan mar uun lacagta la soo gala anigana waxaan filaya inay ballantaadu ahayd inantaasi markay badda ka gudubto ha oo yurub gaadho oy meel uun gaarto oo yurub gaadho inaad markaa adigu aad halkaa ma garanaysa Aan tala ka siiyo.
wehel ka noqon doontaan aan halkaa tala ka siiyo waa tahay waan sugaynaa wayna soo gaari doontaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegeystayaal intii ay sheegaan iyo inta jecelina mar kale dhegeysataba waxay mar kale ka daalacan karaan websitekeena v o a somali dot com gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta sidoo kalena barnaamijka caweyska washington ayaad ku maqli kartaan silsiladda gobaad